جاء السرور وحل سعد دائم وتوشحت بالبشر waa munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose taas oo ay ku qalinjibiyeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka tirada ardayda qalinjibisay ayaa gaadhaysa toddoba iyo toban arday waxayna ka aflixeen madarasada alhuda oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose بعد الجد والعزم ارتقت waxaa munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan walaayada odayaasha dhaqanka ee gobolka ardayda qalinjibisay waalidiin iyo macalimiinta soo waxbaray ka qaybgalayaasha ayaana ahaa kuwa faraxsan macalin cabdiraxmaan oo ahaa maamulaha madarasada alhuda ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda wuxuuna ka warbixiyey ujeedka xafladda loo qabtay allah subxaanah wa tacaala baan awalan u mahadcelin mahadaasoo bilow iyo dhammaad aan la heenin mahadcelinta allah kadib waxaan u mahadcelinayaa mutasharafka kala duwan ee xafladdan soo camiray garabkeedna soo istaagay nala muujiyey shacaa'irta islaamka waxaan leeyahay marxaban bikum gacmo furan ku soo dhowaada insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa kadib maqsadka xafladdeennan aan u qabannay waa saddex qodob qodobka koowaad waa dufco oo ka mid ah ardayda madrasatulhuda toddoba iyo toban arday oo qur-aanka kariimka ah dhammaysatay ahna dufcadii shan iyo tobnaad ee madrasada ka qalan jabiso qodobka koowaad waa kaa qodobka labaad een xafladdan u qabannay waxaa waay isla ardayda afartan arday isugu jira kuwa qur-aanka dhammeeyey iyo kuwa kaale dhexda ugu maraayo iyo kuwa uu ka dhow yahay daraaso ka socotay madrasada ayaa waxaan aga qaadnay imtixaan imtixaankii asaga ahaa awraaqi buu ahaa ardaydii ayada ahayd ciddii gashay kaalmaha hore ee saddex kaalma ugu horreeyo in la taxfiiziyo maqsadka labaad ee xafladdan u qabannay waa kaa maqsadka saddexaad xafladdan aan u qabannay waxaa weeye macallimiinta madrasatulhuda oo muddo dheer ku soo jiray dowladii tasxiixa qur-aanka kariimka ah ee dowlatu caasim litasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim dowladda iyada ah ka soo aflaxay kana soo qaatay shahaado takhallud litasxiixi tilaawati alqur'aani alkariim ee shahaadada iyada ah la soo bandhigo marka waxaan u qabannay xafladda saddexdaa qodob kadibna ardaydii laga doosiyo hadaayaa ee madrasada ay ugu tala gashay
اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرى ardayda qalinjibisay ee dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya waxyaabihii ay ku barteen madrasada kaas oo ay la dhaceen kasoo qaybgalayaasha xafladda عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه فضل يوم عرفه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه رواه مسلم ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ماذا تقول عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا تقول عند دخول المنزل بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ماذا تقول عند دخول المنزل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد
salaadiin iyo nabadoonna hormuud u ah qabaa'ilka dega gobolka jubbada hoose ayaa kasoo qayb galay xafladda waxayna dhankooda muujiyeen shucuurtooda farxadeed ee ku aadan ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka
awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadinaynaa allah inagu soo kulmiyey beedkiisa beed ka mid ah ayadoo iskugu imaaday xaflad takharuj ah arday dhammaysay madarasada alhuda insha allahu tacaala toddobiyo toban arday oo ayaga saaka qur-aanka ka takharujay qur-aanka allah dhameeyey kollay xafladaasaa u fadhinaa allah subxana wa tacala awalan u mahadinaynaa uma waxaan kaloo mahad ballaaran u celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin ugu horeeya amiirkeeda abi cubeeda xafidahu llahu waracaha iyo makaatibtiisa madrasada marka waxyaalaha la soo bandhigay ama ardayda ay soo bandhigayeen aad bay noo soo jiiteen aad bayna noo farax geliyeen haddii aan lahayd tawxiidka haddii aan lahayd fiqiga haddii aan lahayd qur-aanka kariimka haddii aan lahayd siirada hadday ahaan lahayd khudbooyinka ama carabiga ku baxayay hadday ahaan lahayd adkaarta waxaa aad ii cajabgeliyaan la yaabay labada gabdhood hadda ugu dambeeya ama xiwaarka adkaarta isku weydiinayay min bidaaya ilaa nihaaya kitaabka adkaarta gabdhaha alxamdulilah rabbi alcaalamiin maa sha allah
waxaa maanta halkaa noogu yeedhay macallimiin iyo ardadoodii oo soo tashaday maxaa lagu tashaday waxaa lagu tashaday waxbaan idin baraynaa wixii aan idin barno idinkuna noo qabta markii xaflad iyo munaasabada saan oo kale laysugu yimaadana wixii aan idin soo barnay soo bandhiga waalidkiina iyo dadka martida oo idiin yimid si ay u farxaan ilaahay adduuniya aakharaba waad naga farxiseenaha idinka farxayo macallimiinta waa naga farxiyeen ardadii wax la soo barayna juhdigii faraha badnaa oo macallimiintu ay ku bixiyeen ma aysan khasaarinin marka insha allahu tacaala dadkii soo diyaariyeen ay ugu horeeyaan ama juhdiga geliyey oo macallimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u sheegayba hore qur-aankiisu ku sheegay ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay weynooda dikru laka waliqowmika soo tusaalo ilmaha insha allahu tacaala macalinka macallimiinta ka mid ah waxaa ku jirtay macnaha barid keli maahana murabbi hala noqdo xaqiiqatan macallimiinta ta noqdadaasaan ku baraarujinayaa meeshaasaa wax ka maqanyin maahine xaggii macallimiin inay soo saaraan macallimiintii ayaga soo saara macna cabdiraxmaan maclinkiisana wuu joogaa xafidahu llahu ilaahay ha xifdiyo iyo macallimiinta asaga uu soo saaray gadaashi asagana way muuqdaan oo meesha waxay soo bandhigeen waa muuqatay ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ayaanu la hadalnay kuwaas oo muujiyey shucuurtooda farxadeed ee la xiriira in carruurtooda ay barteen qur-aanka kariimka waa dhowaa bismillaahi anigoo ku bilaabaya magaceyga umaqaalid ciyaal ayaa ii dhigta madarasada afar ciyaala ii dhigata saddex ayaa ii dhamaysa ilaaha ku mahadsan ilaahay ka sokoona macalimkooda ayaa ku mahadsan ilaahay xasanaad iyo jirnaa ka sii macalinkooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magaceyga ka bilaabaya uma mujaahid maasha allah maanta farxadeena aad ayay u weyn tahay lama soo koobi karo anagoo maanta oo sagaalaadkiina beri noo ah maantan caruurteenoo xalfada dhammayso oo farxad maanta masaajidka banaanka iyo gudaha laga buux rag iyo dumar oo maanta diinta aan isku taageerhayna caruurteena kii toban jir ee kii laba iyo toban jir oo kutaab dhammeeyano farxad aan la soo koobi karin maasha allah waan ku faraxsannahay caruurtii oo kutaabka dhameeye macallimiintii kusoo dadaashay oo juhdi badan ku bixisay maasha allah ilaahay madaxooda kor ha ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga ku bilaabaya umu kamaal madrasatulhuda ayaa ii dhigto kamaal muuse macalin maxamuud insha allah wax badan ayaan sugayay xafladan oo aad iyo aad u weyn oo qiimo iyo qaayo ku fadhiso waayo maxaa yeelay in badan in badan in badan ayaan sugayay inaan arko maantan maasha allah aada ugu faraxsanahay maadaama wiilkayga qur-aanka uu ii dhameeyey macalinkeena macalin cabdiraxmaan kheyr allaha siiyo waxaa ugu duceynayaa janatulfardooso inuu ilaahay geeyo insha allah wuu ku dadaalay sidaan si kasii wanaagsanaa rajeynaya haddana asalaamu calaykum waxaan leeyahay macallimiinta ilmaha wax baraayo kor allaha ka dhigo si fiican ayay ciyaalka kor ugu qaadayaan ilmaha toban jir sideed jir sagaal jir qur-aanka way dhammeynayaan maanta farxaddeenna aad bay u muuqataa maasha allah alxamdulilaah macalinkeenna macalin cabdiraxmaan alhuda kheyr allaha siiyo بسم الله الرحمن الرحيم أنا أم عيشة حلفدينا شرفت الله إلهي تن إيتو كستا وان سوينا إلهي معلمين تاني كلها نوع بركة آد يا آد بان وفرح سمنا حلفدان إي حلفد بدن بسانا لو ديغاي الحمد لله آد إلما بدنا قرآن كنا أود أمي دكسي ما شاء الله هدنا إلما بدنا دميسي anigoo magacayga ku bilaabaya umu maxamed waxaan halkan kasoo jeedinaya gabay duco ku saabsan macalimiinteena ardaydeena marti sharaf kasoo qayb gasha maanta macalimiinteena halkan mowlow allaweyne magantaada ka yeel maqaamkooda sareyeel meelkadhacyadooda daa misaalkooda noo badi muraadkooda adduuniyo mid aqaraba leh musahal ou yeel munaasabadda maanta mirahan soo muuqdeen munaasabadooda joogno muraadkooda uu yahay miiraaskii rasuulkeena maskaxdooda ka buuxshaan mowlow allaweyne musahal ou yaal marti sharafka maanta maamulka islaamiga madaxda qabaa'ilada mas-uuliyiinta aabayaal iyo maamooyinka halkan maamulka inoo haayay iyo maamadii makneedaba madrasada ka midka ahayd mushaarikiinta dhammaan marxaban idin leen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
والعقد بالبشرى تجمل واكتمل
walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran oo la xidhiidha xagga waxbarashada madaarista ku yaala magaalooyinka ayaa si joogta ah usoo saara caruur da-yar ah oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyagoona inta badan dusha ka xifdiya qur-aanka kariimka
الأنام وازداد أنسا قلب كل محبة فاليوم حان الختم ما أحلى الختام فاليوم حان الختم ما أحلى الختام فمبارك ولنا المفاخر سرمدا والفرحة الكبرى